waxaa degmada buulufulay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baa lagu soo bandhigay askar ka soo goostay maamulka labaxee koonfur galbeed askartani oo tiradoodu ahayd saddex askari aya waxay ka tirsanaayeen ciidamada maamulka labaxee koonfur galbeed ee jooga degmooyinka ka heystaan gobolka baay askartaani soo dhiibtay waxaa lagu kala magacaabaa cabdiraxmaan keerow xasan faysal maxmed aadan iyo cali maxmed xasan waxayna ka warbixiyeen qaabkay ugu biireen ciidankan iyo waxyaabaha ay ugu soo tegeen bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magahay cali maxamed xasan maadey ciidanka ka tirsanaay koonfur galbeed daraawiishtii ka tirsanaay baydhawo karaahi aad baydhawo leh haddana katabay tumansan tababaraa qaadaa siyeed biloodaa qaada siyeed biloodaa qaaday may waa meel araayis hadda maashaalla geega hadda may waa meel araayis ee milisito may waa gaale amaare da tobaraasi oo ajanabi oo amaare gaale da tobaraasi may waa anta iyada iyad gacan furanga laasiinka dhawaaya magacay waxaa la yiraa faysal maxamed aadan waxaan ka raacay gobolka baay baydhabo tagay meel la yirahda bardaala niyoo meesha wax dhaqan la yirahda ma jiraan wax oo masaakiinta xadgudub iyo wax liifgaraac iyo shacabka la dhibaateynayo wax saas ama wax sharci la yirahda meesha waxba kama jiraan cabdiraxmaan keero xasan isaaq shan bilood amar la jari waana miirmo la socdaana miirleysku fidhaay shanta bilood meexa karogayada dhaganjo kaadayreed madii etoobiyaan walaalado walaalaasan aragayaa dhaganjoba kaadii shacabka la dhibaatayo riyadana sianaa ka baho waaysanayma shanta bilood maa ka diiri lahayn askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha mesin arlaa sinka baalay mana anti aydaydan walahi meerlaa intii ma meylarais meylasito ma sinka dillay wali sangan dhimadaasan wali kaalmayshidi meylarais dingan dhimadaayt waleedan dhimadaayt masoo jiidii walka dilaayad daad dilaayad dhig muslunga galaayad meelaraayis ee lanka waleedan dilaayad meesh adwalki walilkiin dilaayad meeshid maaha meelaraayis meekaarlaay ee asaabta meerlaaya noo dambeyan meelaraayis ilaahayan noqdoorlaay maaha meelaraayis koyaarlaaya nado intii dhibaatadaasito meelasito oo adan waleedan dhimatay aa karan maaha lakiin su-aale oo ee adoor hooraso meelaraayis waleedan dhimatay ningooyana salaad walba ad lakiin gudiyaa oo ilaahay maylaraabidan ilaahay ku furati oo maykaarlaay hanagoyaskatowbashaarlaay ma wallaahi niyow dhallinyarada horta waxaan u sheegayaa cid allaale ciddii meesha ku jirta inuu ilaahay meesha ka soo bixiyo nolosha maanta ay ku jiraan waxaa waaye nolosha hadda maanta anaan ku jira waxaa waaye isku mid maahan tii horaan ku jiraayo si kastaba askartaan is soo dhiibtay ayaa ka mid noqonaya askar iyo saraakiil hore isugu soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo isaga soo baxay safka dowladda federaalk iyo maamulada sheeyaha ku daaban